الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu soo haynay markii sheekhu inooga soo baxay axaadiis dhowr ahaa oo uu kaga hadlayey ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa qaar ka mid a ayaa wuxuu inoo soo sheegay kooxda badbaaday ee ahlusunna waljamaaca la yidhaahdaa inay rumaynayaan waxa ay sheegeen axaadiisdu siday u rumaynayaanba wixii alla uu kaga warramay kitaabkiisa iyagoon weecinin oo aan diidin oo aan qaab u samaynin oo aan kuwa makhluuqana kala mid dhigin marka wuxuuna yidhi ahlusunna waljamaaca oo salafkii ummaddan ah iyo ciddii raacday ee waddadooda martay hum ulwasatu fii firaqi alumma ummadda firaqeeda iyo kooxaha ay ummaddani u kala baxday kuwa dhexdhexaadka ah ee caadiliinta ah ee khiyaarka ah ee ayagu qolada ka dheeraysay iyo kuwa ka gaabisay kuwa iyagu u dhexeeya ee dhexda iyo xaqa markaa ku taagan weeye sida ay ummadda nebiyullaahi maxamed baa hiya alwasatu fi lumam ummadihii sida ay ugu dhexayso ee ay dad caadiliin oo khiyaar ahoo ummadihii u dhexeeya ay yihiin oo yuhuudoo ilaahay nuqsaanoo dhan ku sifaysay oo makhluuq markaa haleeshiisay iyo nasaare oo makhluuq naaqisoo ilaahay haleeshiisay inay markaas u dhaxayso oo ilaahay nuqsaanna aanay ku sifaynin makhluuqna aanay haleeshiinin ambiyada marka la joogo yuhuudi ciise bnu mariime ayay beenisay nasaarana ilaah bay ka dhigeen ummadda nebiyullaahi maxamed labadaasay u dhexaysaa oo nebiyullaahi ciise waa rumeeyeen ayagoon quluwi ku samaynaynin addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii weeye bay yidhahdeen marka ummaddu waa mid wasad ah hadday tahay xagga caqiidada iyo hadday tahay xagga cibaadada iyo hadday tahay xagga camalka mid walba wasad weeye ahlusunna waaljamaaca iyo waddada markaa salafguna waxa weeye ta wasadka ah ee u dhaxaysa marka loo eego firaqii iyo kooxihii haddaba wuxuu sheekhu inoo sheegayaa shan asal oo ahlusunna waaljamaaca ay wasad iyo dhexdhexaad u yihiin kooxaha ummadda ee iskhilaafay ehlubidaca ee qaarna markaas ay quluwiga iyo markaa xadgudubka sameeyeen qaarna tafriidka iyo taksiirka iyo kagaabinta ay sameeyeen inay u dhaxayso fa huma iyagu haddaba ahlusunna waaljamaaca iyo kooxdaa badbaaday wasadun kuwa caadiliin oo wanaagsan oo dhexdhexaada weeye fii baabi sifaatillaahi ilaahay sifooyinkiisa baabkooda marka la joogo waxay u dhaheeyaan bayna ahli tactiili diidmada kuwa u ehelkaa aljahmiyati ee jahmiyada la yidhaahdo wa ahli tamhiili iyo kuwa kala middhigidda wehelka almushabbihati ee shabahay ee ilaahay khalqigiisa u ekaysiiyey labadaas ayay u dhexeeyaan waa baabka koowaad ee ay wasadka ku yihiin ahlusunna waljamaaca ay wasadka ku yihiin waxa weeye waa ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa marka la joogo uu ilaahay nafdiisa ku sifeeyey ee kitaabkiisa qur-aanka ah uu inooga warramay ee uu inoogu sifeeyey rasuulkiisa moxamedihi axaadiidda ansaxday ee ka sugnaatay sida kuwii aynu soo marnay oo kale wasad iyo dhexdhexaad iyo caadiliin ayay ku yihiin oo ilaahay waxay ku sifeeyaan waxa uu nafdiisa ku sifeeyey waxay ku sifeeyeen wuxuu rasuulkiisii dadka ugu aqoonta badnaa uu ku sifeeyey ayay ku sifeeyaan ayagoon weecinaynin ayagoon cadilaynin oon diidaynin ayagoon kayfiye iyo qaab u samaynaynin ayagoon kuwa khalqigana kala mid dhigaynin markaa ilaahay kama anfiyaan wuxuu nafdiisa ku sifeeyey ama rasuulkiisa uu ku sifeeyey kuwa khalqigana kalaba mid dhigaan horta halkaas ayay ayagu taagan yihiin waxay u dhaxeeyaan laba qolo oo qolona ahlu tactiil aljahmiya la yidhaahdo qolna ahlu tamhiil almushabbiha la yidhaahdo ayay u dhaxeeyaan ahlu tactiil waa kuwa cadilo ee diida ilaahay sifooyinkiisa ee jahmiyada la yidhaahdo jahmiyana waa qolo loo nisbeeye nin la yidhahdo aljahmi ibnu safwaan addaal ayaa loo nisbeeyey waxaanu isna wax ka sii qaatay oo bidcadiisa uu ka sii qaatay aljacd ibnu dirham nin la yidhaahdo oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa diiday ayuu isaguna ka sii qaatay isagana waxaa dilay khaalid ibnu cabdillaahi alqasri ninkan la yidhaahdo ayaa dilay intuu culimmadii taabiciinta uu la tashaday ayuu dilay markaa kii u horreeyey ee ku hadlay qur-aanku markaas inuu makhluuq yahay ee markaa ilaahay sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa diiday ayuu ahaa haddaba jahmiyadu waxay diidaan ilaahay sifooyinkiisa bal xataa kuwooda markaa sii xaddhaafay ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisana way diidaan waxaanay u diidayaan oo shubhadani markaa ay ka soo gashay waxay yidhaahdeen ilaahay haddaan magac u sugno ama haddaan sifo iyo tilmaan u sugno dee waxaynu ku shabbahaynaa khalqiga magacyada iyo sifooyin kale ayaynu ku shabbahaynaa si markaa ilaahay aynaan khalqigiisa ugu shabihin oo aynu u nasahno oo aynu markaa tashbiiha aynu uga dheerayno waa inaynu marka aynu dhahnaa sifooyinkaasi ma laha magacyadaasna ma laha wixii markaa ilaahay uu isu tiiriyey ee asbaana waa baabulmajaaz bay yidhahdeen markaa nimanka muctasilada la yidhaahdo waxay diideen sifooyinka laakiin asmaada waa sugaan ashcariyadu asmaada waa sugaan sifooyinkana toddoba ayay ka sugaan laakiin haddana magaca tactiilka iyo diidmada ilaahay sifooyinkiisa ayaa markaa wada shamlinayaoo qaarna si dhammaystiran bay u diideen sida jahmiyada oo kale qaarna si nisbiya muctasilada iyo ashaacirada oo kale kuwaasi waxa weeye waa qolada la dhaha ahlu tactiil aljahmiya ee ilaahay sifooyinkiisa iyo asmaadiisiiba diiday kuwaasi ayaga oone ilaahay baynu nasahaynaa oo aynu ka dheeraynaa aynu ka fogaynaynaa khalqigiisa inuu shabaho kuwaasi ayagu waa meel wa ahlu tamhiil almushabbiha iyo kuwa ahlu tamhiilka la yidhaahdo ee ilaahay kala mid dhigay khalqigiisii ee ku shabahay kuwaasay u dhaxeeyaan kuwaasina maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen wixii ilaahay uu isku sifeeyey ee ama rasuulkiisu ku sifeeyey waa sugaynayo ilaahay waynu sugaynaa laakiin dee ilaahay inagulama hadlin waxaynaan garanaynaa inaan fahmaynine waxaanuu ilaahay markaa tilmaamaya waxaynu garanayna weeye oo waxay la mid yihiin ilaahay hadduu weji markaa isku sugay wejigaasi wejiga ka ugu qurux badan innaga iyo bini aadmiga wejigiisu wejigaasoo kale ayuu la mid yahay gacan hadduu ilaahay isu sugay gacmaheenna oo kale ayay la mid yihiin marka wax allayaaliyo wixii sifooyinkii ilaahay lahaa waa sugeen laakiin maxay u sugeen si markaa ay kala mid dhigayaan tii makhluuqa oo ay ku shabbahayaan markaa labadaa qolo ayay u dhaxeeyaan ahlu sunna waljamaaca marka sifaadka ilaahay la joogo qoladaa cadishay ee diiday ee jahmiyada la yidhaahdo ayagoona ilaahay baa nasahaynaayo makhluuqa yacnii inuu shabbaho aanu ka dheeraynaynaa iyo qolada ahlu tamhiil almushabbiha la yidhaahdo ee ilaahay sifooyinkiisi iyo tilmaamihiisii kala mid dhigay khalqiga ee ku shabahay markaa mushabbiha ee ilaahay khalqigiisii ku shabahay markaa tashbiihaasina wuxuu qaybsanayaa laba qayboodoo khaaliqa in makhluuqa lagu shabaho oo la yidhahdo ilaahay gacmihiisu waa gacmaheenna oo kale isha ilaahay waa isheenna oo kale oo khalqiga ma khaaliqa markaa makhluuqa lagu shabaho iyo in markaa makhluuqa khaaliqa lagu shabaho oo markaa asnaamtii iyo wixii ay caabudayeen ilaahay markaa lagu shabaho oo lagala mid dhigo haddaba labadaa kooxood ee qolana tansiiha iyo markaa ilaahay nasiidiisii ku xeel dheeraatay ee dabeetana ay u gelisay inay ilaahay sifooyinkiisii ay diidaan iyo kuwan isbaatka iyo sugidda ayaguna ku xadgudbay ee ayaguna sifooyinkii ilaahay kala mid iyo kii khalqiga ee ku shabbahay ahlusunna waaljamaaca labadaas ay u dhaxeeyaan xaqii labada dhinac ay haysteenbana way soo qaateen wixii markaa xadguduba ama ka gaabina ay sameeyeenna waa ka tegeen waxay yidhahdeen markaa qoladan markaa isbaatka iyo sugidda ilaahay sifooyinkiisa ayaan ka qaadanaynaa qolada xagganna tansiiha iyo ilaahay ka dheeraynta laga dheeraynayo ku-shabbihidda khalqigiisa lagu shabaho ayaan markaas ka qaadanaynaa idan markaa ilaahay sifooyinkiisa waa sugaynaa annagoon markaa kala mid dhigaynin khalqigiisa sidaas iyada markaa isbaat bilaa tamsiil iyo tansiih bilaa tactiil sugid markaa aan kala midigi khalqigiisa lagala mid dhigay aanu jirin iyo tanshid aan cadilid iyo diidma jirin ayaa markaas aan u sugaynaa bal ahlusunna waljamaaca oo wasad ayay markaa labadaa kooxood ee kooxmina markaa nafyiga iyo tansiiha ay ku xeel dheeraato aanu tactiilka jaamiyada iyo qayrkooda kooxmina markaa sugidda ay markaa ilaahay sibooyinkiisa ay sugayeen ay ku xeldheeraadaan ay ku masaleen khalqigii ayay u dhaxeeyaan oo iyagu waxay leeyiin isbaatka iyo nafyiga midnaba ku xeel dheeraan mayno ee ilaahay wuxuu isku simeeyey waa u sugaynaa oo laysa ka milihi shayun wahuwa samiicu lbasiir fa hum ahlusunna waljamaaca wasadun kuwa caadiliin oo khiyaara weeye fii baabi sifaati illaahi ilaahay sibooyinkiisa iyo tilmaamihiisa marka laga hadlayo maxay u dhexeeyaan bayna ahli tactiili kuwa ilaahay sibooyinkiisa diida aljahmiyati ee jahmiyada la yidhaahdo wa ahli tamhiili iyo kuwa ilaahay khalqigiisa ku matelay almushabbihati ee ilaahay ku shabahay khalqigiisa wa hum ayagu wasadun wasad iyo dhexdhexaad bay yihiin iyo caadiliin fii baabi afcaali illaahi ilaahay afcaashiisa marka laga hadlayo bayna aljabriyati qolada jabriyada la yidhaahdo waalqadariyati iyo qolada qadariyada la yidhaahdo ayay u dhaxeeyaan waxaa kaloo sheekhu uu leeyahay waa asalkii labaad ee ahlu sunna ay dhexdhexaadka ka ahaayeen marka ilaahay afcaashiisa laga hadlayo iyo ilaahay qadarkiisa waxay u dhaxeeyaan qolada jabriyada layidhah iyo qolada qadariyada la yidhaahdo marka ilaahay afcaashiisa iyo waxa uu samaynayo iyo addoonka halka uu ka gelayo marka laga hadlayana dadku waxay u qaybsameen saddex qaybood laba qaybood iyo ahlu sunna oo dhexda ayagu ku jiraa jabriyada qolada la yidhaahdaa asalka ereygu wuxuu ka yimi min aljabri oo bimacnaa qasbid ah qola iyagu waxay leeyihiin addoommadani waa qasban yihiin oo afcaashan addoommada iyo waxay samaynayaan bay meesha ka saarayaan waxaanay sheeganayaan wax alyeeli waxay samaynayaan ma jiro ee waxay addoommadu samaynayaan ilaahay inuu yahay xaqiiq ahaan kow samaynaya oo ficilkiisi iyo ficilladoodii aanu ahayn oo addoommadu aanay awood iyo doonitaan toona lahayn iyo ficil toona ee ay la mid yihiin yacnii laamaha ay dabayshu markaa gegadinayso oo kale ayay la mid yihiin wuxuuba ficilkii ilaahay oo dhan weeye marka ilaahay qadarkiisii waa rumeeyeen laakiin sugiddii qadarka ayay ku xadgudbeen insaankii iyo bini aadmigiina waxay ka qaadeen awooddii iyo ikhtiyaarkii waxay yidhahdeen ilaahay isagaa wax walba samaynaya addoonkuna ikhtiyaar iyo awood toona male waxaanuu samaynayana wuu ku qasban yahay bay yidhahdeen markaa jabriya wuu qasban yahay oo wuxuu samaynayo wuu ku qasban yahay qoladaa jabriya ayaa la yidhaahdaa foolxumada markaa uu leeyahay madhabkoodaasina wax alliyaaliya waxaa bini aadmigu samaynaya waa ilaahay ficilkiisii bay yidhaahdeen oo wax alliyaaliya wuxuu sameeyaaba waa daaco wix ilaahay ku qasbay weeye waayo iraadadii ilaahay ee kowniga ahayd ee qadariga ahayd bay raacsan tahay hadduu sinayso hadduu markaa wax dilo hadduu khamri cabo dhammaantood markaa waxaasi wada daacaad ayay noqonayaan markaa qoladaasi waxay qabaan inaanu markaas addoonku wax awooda iyo wax ikhtiyaara aanu lahayn ee ilaahay qasab uu ku socodsiinayo waana kii markaa ibnu qayim aljawsi markaa nuuniyadiisa laha waalcabdu cindahum laysa bifaacilin bal ficluhu ka taxaruki rajafaani wa hubuubu riixin ow taxaruku naa'imin ow taxaruku lashdaari lilmayalaani wuxuu idhi addoonku agtooda mid wax qabanaya ma ahaanin bal ficilkiisu waxa weeye qofkaa racshada iyo gariibtada qaba sidau markaas u gariiro oo kale weeyaan bay dhahdeen qofku ama dabayl yacni dhabashadeedoo kale ama qof hurda yacni qarwiddii iyo markaa dhaqdhaqaaqii iyo isrorogii ayuu la mid yahay ama dhibtu markaa markay dabayshu wado sida ay isaga dhaqdhaqaaqayso sidaasoo kale weeyaan bay dhahdeen kuwaasi waa qolo oo jabriya la yidhahdaa oo addoommadu way dirqan yihiin bay yidhahdeen qolada labaadna waa qolo qadariye la yidhaahdo qadariya ilaahay ayaguna qadarkiisa ayay diidaan kuwaasay ka hor jeedaan waxay leeyihiin addoonku waxaanuu samaynayo isaga ayaa markaa la gaar ah ilaahay doonid kuma leh ilaahay qadarid kuma leh bal xataa kuwa markaa sii xadgudbay waxay yidhahdeen wuxuu addoonku samaynayo markaa uu sameeyo ayuunbuu ilaahay ogaadaa intaa ka hor wax uu ka og yahay ma jiro kuwaana qadariya ayaa la yidhaahdaa nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay majuusu haadihi alumma inay ummaddan majuusteeda ay yihiin maxaa yeelay qowlkoodu qowlkii majuusta ayuu la mid yahay oo majuustu dee laba khaaliq way sugaala khaaliq khayrka abuuriyo mid sharka abuuray oo markaa nuurka iyo dulmada nuurkuna inuu khayrka abuuray dulmaduna inay sharka abuurtay ayay markaas qabaan qadariyaduna laba khaaliq bay sugayaanoo ilaahay markaa xayawaanka inuu abuuray xayawaankuna ficilka nafdiisa uu abuurayo ayay markaa ku tegeen nebiguna wuxuu ku tilmaamay inay majuusu hadil umma yihiin oo haddii ay markaa xanuunstaan aan la booqan haddii ay dhintaanna markaa janaasadooda inaan markaas la xaadirin almacbad aljuhani nin la yidhaha baana ugu horreeyey ciddii markaa ugu horreysay hadalkaa ku tagtay haddaba marka ay labada qolo ilaahay afcaashiisii ay saa ugu kala tegeen ahlu sunna waljamaaca halkay taagan yihiin ahlu sunna waljamaaca waxay yidhahdeen waxaan qaadanaynaa xaqa labada dhinac ku jira ee ay kala haysaan wixii markaas ama ay ku xadgudbeen ama ay ka gaabiyeenna innagu markaas waa ka tegaynaa waxay yidhahdeen addoonku waxaanuu samaynayo wuxuu ku dhacayaa ilaahay doonidiisa iyo ilaahay abuurkiisa waayo ilaahay baa yidhi wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isaga idin abuuray idinka iyo waxaa qabanaysaanba waxay ku imanaysaa ilaahay mashiicadiisa iyo doonidiisa iyo abuurkiisa ilaahay baa yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabu alcaalamiin wax ma doonaysaan ilaaha caalamiinta rabbigoodahi inuu doono mooyaane marka addoonka ficilkiisa wuxuu ku dhacayaa ilaahay doonidiisa iyo abuurkiisa ayuu ku dhacayaa kownkanna kama dhacayo wax ilaahay markaas uu doonay mooyaane wax kale ka dhici maayaan addoonkuna ikhtiyaar iyo iraado ayuu leeyahy masalan iminka masaajidka aynu ku jirno inaad kadinkaa hawd ka baxdo iyo kaa bari inaad ka baxdo khiyaar iyo door baad u leeday kii aad ka baxdaana wuxuu ku imanayaa ilaahay doonidiisa ayuu ku imanayaa qasabna ilaahay kuguna qasbaynoo halkaa yacni inaad marto qasab kaagama dhigin oo iraadadii iyo doonitaankii kaama qaadin lama odhanayana markaa ilaahay shaqo uu ku leeyahay ma jirte khiyaar iyo door iyo mashiicana waa ku siiyey laakiin mashiicada iyo dooridaasi waxay markaa yacni ilaahay doonitaankiisa iyo abuurkiisa ayay markaas ku imanaysaa marka addoommadu afcaasha ikhtiyaarkooda iyo iraadadooda ayay ku samaynayaan laakiin ilaahay doonitaankiisa iyo abuurkiisa ayay markaa ku dhacaysaa markaa labadaa qolo ayay halkan afcaasha ilaahay marka laga hadlayana ay u dhaxeeyaan oo mashiicada addoonka iyo ikhtiyaar ayay u sugayaan mashiicada ilaahay iyo doonitaankiisa raacsan halka ay markaa qolana ay tiri waa qasban yahay oo wax alliyaaliyo wuxuu ku leeyahay ma jiro qolana ay yidhahdeen ilaahay wuxuu ku leeyahay ma jiro halkaa dhexe ayay markaa iyagu istaageen oo ilaahay markaa uu waafajiyo ariiqii xaq ahaaya wa hum ahlusunna waljamaaca wasadun kuwa dhexdhexaada weeye fii baabi afcaali illaahi ilaahay afcaashiisa marka laga hadlayo iyo ilaahay wuxuu samaynayo bayna aljabriyati qolada jabriyada la yidhahdo yidhi addoommadu waa qasban yihiin waalqadariyati iyo qolada qadariyada la yidhaahdo ee ilaahay qadarkiisa diiday marka iyo ogaanta markaa ilaahay u ogyahay ficilada iyo waxay markaa addoommadiisu ay samaynayaan wa fii baabi waciid illaahi ilaahay waciidkiisa iyo goodigiisana waxay u dhexeeyaan bayna almurji'ati qolada murji'a la yidhaahdo walwa bayna alwaciidiyati iyo qolada waciidiye la yidhahdo min alqadariyati wa gayrihim qolada qadariye la yidhahdo iyo gayrkood ka ahaaday baabka saddexaad waa baabu lwaciid baabka ilaahay goodigiisa iyo markaa ilaahay cabsiinta iyo tahdiidka ilaahay markaas uu sheegayo ee uu qur-aankiisa ku sheegay ee nebigiisa moxamedi uu ku sheegay waa baabka baabka la ysku khilaafay marka waxay u dhaxeeyaan buu yidhi qolada murji'ada la yidhaahdo iyo qolada waciidiyada la yidhaahdo qadariye iyo keyrkeed isugu jiraa murji'a min arja'a oo bimacnaa wuu dibdhigay ah ayuu ka ahaaday ama yacni min arajaa ayuu ka ahaaday oo bimacnaa adilada rajaha tilmaamaysa ayay adilada waciidka iyo goodiga tilmaamaysaa ay ka rajaxeen ama waa min alirjaay oo acmaasha ayay ka saareen iimaanka oo waxay yidhahdeen acmaashan la qabanaya iimaanka kama mid ahaa waxaanay yidhahdeen iimaanku waxa weeye ictiraaf iyo qirid oon la qiro ilaahay in la garto xaqa qalbiga laga garto in laga ictiraafo qalbiga in laga tasdiiqiyo qalbiga iimaanku waa intaas bay yidhahdeen acmaashuna iimaanka kama mid ahaa oo acmaashii bay markaa iimaankii ka saareen waxaanay yidhaahdeen qofku haddii kabiiro iyo dembi weyn uu ku dhaco sida markaa zino sida tuugo sida khamri cabidi sida markaa qaadicu dariiqnimo waxay yidhaahdeen wax alliyaaliyo waxay macsiyadaasi iimaankiisa u dhimaysaa ma jirto naar gelideed mudan maayo gelidku meelgaadhahoo lagaga soo jala wuxuu galay iyo markaa mid lagu waariyo toona ma gelaya bay yidhaahdeen oo laa yaduru maca aliimaani macsiya iimaanka macsiyo la jirka iimaanka macsiya waxba yeelmaysa bay yidhahdeen sidaanay maca alkufriba aanay wax daaca ahi aanay u taraynin marka waxaanay yidhahdeen qofkaasi faasiq ma noqonayo dadkuna xagga iimaanka waa kus waa ku midaysan yihiin iimaanka dadka ugu faasiqsan iimaanka ambiyada ayuu la mid yahay acmaashaa wanaagsanina iimaanka kama mid aha waciidka iyo ciqaabkana dhammaanteed way beeninayaan oo qofka rajo unbay gelinayaan nusuustan markaa waciidka iyo goodiga iyo naarta ka hadlaysana gaaladay ku xambaarayaan dee qoryahanaynu arkayna markaas ee markaa meelaha iska fadhiya ee dadka markaa cibaadada u sahlaya ee markaa suufiyada ah ee meelaha fadhiya ee qofkii isagoo macaasida dhex dabaalanaya oo aan markaa wax alliyaaliyo wax ka xaaraani jirin oo wax alliyaaliyo wax waajibaad u samaynaya haddana odhanaya waa lagu jannaynaya ee tusbaxa markaa u dhiibaya waa yacni waa murji'ada iyo madhabkaasay qabaan in iimaanku uu yahay markaa rumayn keliyahun iyo ictiraaf qalbiga markaa laga ictiraafo wax macsiya u sameeyaana inaanay markaas waxba yeelaynin ayay markaa qabaan oo nimankaa murji'a ayaa la yidhaahdaa oo waxay markaa acmaashii ayay dibdhigeen amaba yacni adiladii rajaha tilmaamaysay ayay markaa qallibeen oo ay xoojiyeen kuwaa murji'a ayaa la yidhaahdaa qolo waxaa jira la yidhaahdo murji'at lfuqahaa oo irjaaga ayaa laba qaybood u qaybsamaya qola waa kuwaana iimaanku waa mujaradu tasdiiq bilqalbi walow yaanu ku hadlinba oo acmaashaasina markaas iimaanka kama mid aha yacni macsidaasina waxay markaas yeelaysaa ma jirto waa kuwa qaba qolana waxaa la yidhahda waxay qabaan acmaashu inaan iimaanka ka mid ahayn laakiin ahlu sunnaha waxay ku waafaqsan yihin ilaahay waa cadaabaya qofku cadaabaya dembi kabaa'ira sameeya naarta ayaa lagu cadaabaya kadib shafaaca ayaa lagaga soo saaraya iimaankana inuu qofku carab ka hadla waa laga maarmaan acmaashan faralkahina waa mid waajiba qofka ka tegayna inuu dami iyo ciqaab mudanayo ayay markaas qabaan laakiin acmaashu laysa min aliimaan ayay markaa qabaan oo murji'at lfuqahaa ayaa la yidhaahdaa khilaafkooda markaa maca ahlusunnana yacni waa khilaaf markaa jawhariya ee khilaaf suuriya ama lafdiya mahase sheekh ibnu baas iyo markaa sheekh albani iyo rag fara badan iyo shekh islaam ibnu taymiya ay tilmaameen abuu xaniife iyo markaa asxaabtiisa ayaa markaa masaladana loo tiiriya marka arrintaasi waa qowl fool xun oo markaa bidco ah laakiin haddana yacni dad markaa iyagu aan kuwa kala lamid ahayn weeye marka fii baabi waciidilahi bayna almurji'a walwaciidiya iyo qolada waciidiye la yidhaahdo qoladaa waxaa markaa ayagana ka hor jeedaa ahlubidacu markaa mid mid bay isaga hor jeedaan ahlu sunnana waa udhexeeya qolo waciidiye la yidhaahdo ayagu dhinacii waciidka iyo goodiga iyo nusuusan markaa cadaabka iyo naarta iyo kusoo arortay ayay qallibeen waxay dhahen waxaa liyaaliya dembi kastoo weyn oo qofku uu sameeyo oo aanu ka toobad keenin naarta ayaa lagu warinaya u gelaya haddii waxaad ehlu naar buu noqonaya waa lagu warinaya hadduu khamri cabo ehlu naar ayuu noqonaya lagu waarinayo marka qoladaa waciidiyada la yidhaahdaana ilaahay inaanu qofkii dembiga weyn sameeyey u dhaafaynin toobadkeen mooyaane dadka ehlu kabaa'irkuna in lagu waarinayo ayay markaas qabaan naarta oo aan markaa laga soo saaraynin oo waciidka iyo goodigaasay markaa ay qabaan waxaanay u qaybsamaan laba qaybood oo muctasila iyo khawaarij markaa min alqadariyati waqayrihim muctasiladuna waa qadariya oo waxay qabaan qofku inuu camalkiisa markaa la keliyoobayo on ilahay shaqo ku lahayn waxaanay khawaarijta iyo muctasiladu oo qadariyahay labaduba ay isku waafaqsan yihiin qofka dembi weyn sameeya in naarta lagu waarinayo weligiina aanu ka soo baxaynin qofka khamri marcaba inuu la mid yahay kun sanadood qof sana caabudaya oo kale dhammaantood naarta ayay ku waarinayaan laakiin magaciisa ayuunbay isku khilaafaan haddaba labadaa qolo ayay ahlusunna waljamaaca ay u dhaxeeyaan waxaanay leeyihiin qofkan kabiirada iyo dembiga weyn sameeyey horto waa mustaxiq oo in la cadaabo waa mutay oo wuxuu yahay taxta mashii'ati illaah ilaahay mashii'adiisa iyo doonitaankiisa ayuu hoos yaallaa haddii la cadaabana naarta lagu waarin maayo waana faasiq oo iimaan ayaa markaa la jira uu ku muto markaa janno geliddeed waa taxta almashiica oo ilaahay hadduu doonu ka cafiyo jannada ayuu gelin marka u horaysaba hadduu doonana intuu dembigiisa kusoo jaro oo lagu soo cadaabo ayaa kadibna jannada la soo gelinaya marka iimaan mutlaqana ma siiyaan mutlaquliimaanna kama saarana waxaa dhaha muuminun biiimaanihi iimaankiisana muumin buu ku yahay faasiqun bikabiiratihi dembigaa weyna faasiq buu ku yahay ama waxay dhaha muuminu naaqis liimaan waa qof mu'minahoo iimaankiisu naaqis yahay waana xaqa malaha kitaabka iyo sunnuhu ay sugayaani waa kaa waayo cid dembiyaal waaweyn samaysay oo markaas ilaahay oo haddana muuminiin ku tilmaamayo ayaa qur'aanka iyo sunnaha inoogu sugan wa fii baabi waciidi illaahi ilaahay waciidkiisa iyo goodigiisa ahlusunna waljamaaca waxay u dhexeeyaan bayna almurji'a qolada murji'ada la yidhaahdo ee acmaasha iimaanka ka saartay ee baabka rajaha qallibtay ee qofku haddaanu waxba samaynin wanaaga iyo wax alliyaaliyo wixii xumaan ahayd oo dhan sameeyo odhanaya markaa jannada ayaa la gelinaya oo iimaanka macsiya waxba yeeli mayso kuwaas ayay u dhexeeyaan waa bayna alwaciidiyati iyo kuwa waciidka iyo goodiga markaa qalliba ee ayaguna markaa hadduu xumaanba sameeyo inuu markaa naar gelayo naarta lagu waarinayo qaba oo min alqadariyati qolada qadariye la yidhaha iyo wahayrihim qayrkooda wa fii baabi asmaa'i liimaani waddiini baabka magacyada iimaanka iyo diintana waxay u dhaxeeyaan bayna alxaruriyati waalmuctasila wa bayna almurji'ati aljahmiya iyo murji'ada jahmiyada ayay u dhexeeyaan waxani waa waxay saddex iyo toddobaatanka firqo iyo kooxood ay ku kala qaybsameen ee qoloba ay meel la martay waxau leeyahay sheekhu baabka asmaada iimaanka iyo diinta marka laga hadlayo ahlusunna waljamaaca waxay u dhexeeyaan qolada xaruuriyada la yidhaahdo iyo muctasilada oo dhinaca iyo murji'ada jahmiyada ah oo dhinaca ayay u dhexeeyaan ay dhexdooda taagan yihiin oo waa maxay asmaada iyo diintu waa maxay culamada qaarna baabul asmaa'i wal axkaam bay yidhaahdaan waa asmaadan diinta ay diintu keentay muslim iyo kaafir iyo faasiq iimaankii islaamnimadii ixsaankii iyo xukunkii qofku adduunyada xukunkiisu muxuu noqonayaa aakhirana xukunkiisu muxuu noqonayaa halkuu ku dambaynayaa qofka dembi weyn sameeyey maxaynu ku magacaabayna ma muumin baa mise waa kaafir ahlu sunna markaa waxay u dhexeeyaan qolada xaruuriyada layle iyo muctasilada oo dhinac ka soo jeeda iyo murji'ada jahmiyada oo dhinac ka soo jeeda oo xaruuriye maxaa la yidhaahdaa xaruuriya waa qolo loo nisbeeyey xaruura waa magaalo ciraaq ku taallo oo kuufo u dhow markay nimankii khawaarijta la odhan jiray ay cali ibni abi taalib ka hor yimaadeen ayay halkaa isku urursadeen oo ay tegeen oo xaruuriya iyo khawaarijba waa la yidhahdee waa kuwii cali ka hor yimi kuwa waalmuctasila muctasiladuna waa nin waxay asxaabu ahayn waasil ibnu cataa la yidhaahdo oo xasanu lbisriyi xertiisa ayuu ka mid ahaa kadibna xertiisii ayuu ka baxay majliskiisiina waa ka dheeraaday waxaanu ku tegay qofka dembi weyn sameeye inaanu muumin ahayn kaafirna ahayn mansila bayna almansilatayn laba udhexeeya inuu ku sugan yahay markaasaa wuxuu yidhi xasan lbisri qad ictazala cana waasilun ninka waasil la yidhahda waa inaga dheeraaday qaderyana waa la yidhaahdaa waayo afcaasha addoommada qudradooda ayay u celiyaan marka waxyaalo fara badan oo caqaa'id xunxun ayay qabaan yacni waxa wanaagsan inuu sameeyo ilahay waajib buu ku yahay sifooyinka ilaahay ay diidaan hadalka ilaahay inuu makhluuq yahay inaan markaa aakhiro lagu arkaynin muctasilada qolada la yidhaahdaan waxaasay qa xaruuriyana waa qolada khawaarijta la yidhaahdo iyo murji'ada jahmiyada ah ayay u dhexeeyaan oo ahlu sunna labadaa qolo ayay u dhexeeyaan xaruuriyada iyo muctasiladu qofka markaa dembi weyn ku dhacay ee sameeyey ee masalan ama khamre cabay ama qof dilay ama yacni sinaysay iimaanka horta way ka saarayaan laakiin xaruuriyada ama khawaarijtu waxay leeyihiin waa gaal dhiiggiisu waa xalaaloobayaan maalkiisu waa xalaaloobayaan sidaa daraaddeed hadda waxyaalo badan oo la samaynayo yacni halkay kusan leedahay baad arkaysaa qofku hadduu dembiba ku dhaco oo dembi weynuu ku dhaco waa gaaloobayaa dhiiggiisu waa xalaal maalkiisu waa xalaal sidaa daraaddeed ayaa markaa a'immada muslimiinta oo dhan iyo madaxdooda ay gaalaysiinayaan oo man lam yaxkum bima anzallahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun taasoo markaa mutlaqa oo ahayd in la kala tafsiiliya si ahlusunna waljamaca ay qabaan ayay markaa idlaaqan ugu gaalaysiinayaan dabeetana waxay leeyihin xukaamtaasi waa gaalo dadkan markaa raacsan iyo kii tag taag oo dhammina waa gaal sidaa daraaddeed bay markaa aimada inay ku baxaan oo ay markaa dadka o dhan wada gaalaysiiyaan oo dabeetana ay laayaan oo dhiiggooda xalaashadaan taas ayaa markaa keenaysa waa nimankaa xaruuriyada ama khawaarijta la yidhaahdo muctasiladu ayagu qofka dembi wey sameeyey iimaankii waa ka baxaya waxaynahan gaalnimadiina geli maayo mansila bayna mansilatayn meel u dhaxaysa labadooda ayuu joogayaa taasina waa mid baatila wa innaa u iyaakum lacalaa hudan fii dalaalin mubiin waxaa tee annaga ama idinka mid baa hanuun ku sugan ama baadicad hanuun iyo baadi wax ka dhexeeya ma jiro famaada bacda alxaqi ila dalaal huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafirun wa minkum muumin gaal iyo muumin wax ka dhexeeya ma jiro iyagu meel dhexe ayay joojiyeen marka labadaa qolo kuwaasi waxa weeyaan waa dhinac qoladan murji'ada jahmiyada la yidhaahdaana waxay yidhahdeen qofkaa dembiga weyn sameeyey waa mu'min kaamiluliimaan isagoo waxadaya isagoo sinaysanaya isagoo khamrigii cabaya isagoo waxdilaya isagoo jidkii goynaya mu'min kaamiluliimaan weeye wuxuu la mid yahay qofka waajibaadkii iyo mustaxabaadkii o dhan sameeyey qofka muxaramaadkii oo dhan ka dheeraaday ayuu la mid yahay dadka oo dhammina xagga markaas iimaanka waa ay ku siman yihiin ayay qabaan markaa labadaa kooxood ee markaa qofkii dembiga ku dhacay qaarna ay ka saareenba qaar ay halkaa dhexe joojiyeen iyo kuwaa yidhi wax allayaaliyo waxay markaas u dhimaysaa ma jirto kuwaas ayay ahlusunna waljamaaca ay u dhexeeyeen iimaanka iyo diintu waa qowl iyo camal iyo ictiqaad waxay qabaan inuu ziyaado uu nuqsaamo qofka dembi weyn sameeyey muuminun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi inuu faasiq u yahay dembigiisa muuminu naaqisu liimaan inuu yahay aakhirana taxta mashii'ati illaahi ilaahay doonitaankiisa ayuu hoos yaallaa hadduu doono waa cafinayaa jannada ayuu gelinaya marka horaysaba hadduu doono inta dembiga lagaga soo jaro ayaa dabeetana jannada la gelinaya jannada mar kastaba waa gelaya oo ahlusunna waljamaacana labadaa kooxood ayay markaas u dhaxeeyaan oo mutlaqulismina kama siibaan mutlaqalism almutlaqna ma siiyaan waana arrimaha markaa maanta aynu arkayno labadaa qolo baabkaasina waa baab aad iyo laxad u muhiimsan kuwaan isagoon diintaba waxba ka haysanin qofku yacni odhanaya waa muumin iimaankiisu dhammaystiran yahay oo jannada ayaad gelaysa ee tusbaxan u dhiibaya iyo kuwa hadduu dembi yar sameeyo diintaba ka saaraya ee dabeetana kurta ka goynaya labadaa kooxood ayaa ahlu sunna markaas u dhaxeeya oo qofkii isagoo dembi weyn galay ayaa haddana muumin uu yahay wain daaifataani min almuminiina iktataluu wain daaifataani min almuminiina iqtataluu bay lahayd laba kooxood oo muuminiina hadday dagaalamaan iyagoo dagaalamaya ayaa haddana muuminiin ilaahay uu ku tilmaamay markaa wuxuu leeyahay sheekhu wa fii baabi asmaa'iliimaani magacyada iimaanka marka la joogo mu'min iyo muslim marka laga hadlayo islaamnimo iyo iimaan marka laga hadlayo wa diini iyo magacyada diinta marka laga hadlayo waxay u dhaxeeyaan bayna alxaruuriyati qolada xaruuriye la yidhaahda khawaarijta la yidhahda ee cali bn abi taalib ku baxayo ka hor yimi oo ilaa yowmana haadaa markaa afcaashoodii iyo waxoodii ay markaa taagan yihiin iyo wixii ay markaa samaynayeen khawaarijna waxaa loogu magacaabay cali bn abi aalib ayay ku baxeen oo ay faaruqeen xaruuriinna waxaa loogu magacaabay meesha ay isku ursadeen waana kuwa uu yidhi markaas nebigu midkiin waa xaqirayaa salaadooda markay salaadiina u eegtaan soomkii soomkiina waaqin markay soomkooda u eegtaan qur-aankay akhriyeen ayaan markaa eegtaan qur-aankiina iyadun xaqirin yelaysan haddana halkaa u dhaafi maayo waa kuwa uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kilaabu ahli nnaar kuwa uu ku tilmaamay weeye waana dadka markaa dadka muslimiinta dembiyaalka ku gaalaysiinaya ee cid kastoo markaa bidcadooda ku khilaafdaba gaalaysiinaya dhiiggiisa iyo maalkiisa xalaashanaya isagoo masaajidka ka soo baxay kurta ka jaraya weeye wa fii baabi asmaa'iliimaani magacyada iimaanka iyo wadiini bayna alxaruuriyati qolada xaruuriyada ee khawaarijta walmuctasilati oo dhinaca wa bayna almurji'ati aljahmiya iyo qolada murji'ada la yidhaahdo ee markaa iimaanka acmaasha ka saarta ayay markaa u dhexeeya aljahmiyati ama waljahmiyati iyo qolada jahmiyada la yidhaahdo nusaga qaarkoodna waljahmiyati way odhanayaan qaarna waa ka sifaynayaan wa fii asxaabi rasuuli llaahi sal la wa fii asxaabi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam asxaabta rasuulkana bayna araafidati iyo walkhawaariji rawaafid iyo raafido iyo khawaarij ayay u dhexeeyaan waa asalka shanaad ee ay markaa ahlusunna waljamaaca ay wasadkiiyo dhexdhexaadka ay ku yihiin asxaabta rasuulka ilaahay marka laga hadlayana waxay u dhexeeyaan raafido iyo khawaarij asxaab waa jamcu saaxib saxaabi waxaa la yidhaahdaa qofkii nebiga la kulmay ee rumeeyey ee ku dhintay ayaa saxaabi la yidhaahdaa saxaabada rasuulkana meelaha la ysku khilaafay ee firaqa iyo kooxu ay ku kala jabeen ayay ka mid tahay qolada rawaafidda la yidhaahdo shiicana waa la yidhaahdaa rawaafid maxaa loogu magacaabay zayd ibnu cali ibnu lxuseyn ibnu cali ibnu abi aalib oo qolada zaydiyada la yidhahda in usba sheegato ayay diideen oo ay rafideen waxay yidhahdeen waxaad ka warantaa abubakar iyo cumar iyagoo doonaya inuu caayo oo wax ka sheego wuxuu yidhi nicma alwasiiraani waa labadii wasiiree awowgay wuxuu jeeda rasuulka aada iyo laxaad buu ammaanay dabeetana way rafideen oo way u cadhoodeen oo way ka tegeen saa daraaddeed baa raafido loogu magacaabay waana qolada shiicada la yidhaahdo waana kooxaha kuwa ugu xun ayay ka mid yihiin yacnii culimmada qaar baaba ka saarta markaas firaqan markaa ummadda qaarkood ayaa ka saara waxaanay markaas qabaan in saxaabadii rasuulku dhammaantood wada gaalo ay ahaayeen dhammaantoodna nebiga dabadi ay ridoobeen abubakar iyo cumar xataa inay gaalo ahaayeen ay nifaaq ku dhinteen saxaabada aalubeytka ayuunbay ka soo reebaan in yar baa xataa qaar baa xataa aalubeytkana markaa ku daray oo caliya bin abi aalibna gaalaysiiyey waxaanay qabaan markaa nebiga dabadi inuu markaa caliyi inuu lahaa isagu khalaafada inuu lahaa ayay qabaan markaa cali lafdiisu way gaaloobay bay yidhaahdaan waayo dulmi iyo baatilba ogolaaday markuu abubakar iyo cumarba la baayactabay ee uu markaa madaxnimadoodii ogolaaday isaguna waa gaaloobay bay yidhahdaan marka waajibku inuu diidaa bay ahayd saxaabada oo dhammina waa wada ridoobeen waa wada gaaloobeen oo arrintaa markaas cali ayay ku gaaloobeen bay markaa yidhaahdaan raafido ama shiico waa nimankaas ayaa la yidhahdaa asxaabta halkaa ka taagan ee had iyo habeen cayidooda ku tasbiixsanaya qolana waa khawaarij oo ayaguna markaa kuwaasay cagsi u yihiin ayaguna caliy bna abi aalib iyo mucaawiyata bna abi sufyaan iyo cid alyeeliye ciddii markaa aan dariiqadooda ku soconayay ayaguna gaalaysiiyeen oo dhiiggii muslimiinta ayay xaraashadeen sida markaa rasuulku sheegay iimaanku inaanu markaa u gudbaynin xanaajirtooda aanu ka gudbaynin oo kale ayay iyaguna ku sifoobeen laakiin ahlusunna waljamaaca labadaa kooxood bay u dhaxeeyaan aalu beytka rasuulka mansiladooda ayay dejiyaan laba xaq inay leeyihiin bay rumaysan yihiin xaqii islaamnimada iyo iimaanka iyo xaqii qaraabada rasuulka ayay rumaysan yihiin laakiin markaa mansiladooda dhaafin mayno saxaabada inta hadhayna waxay leeyihiin xaq bay inagu leeyihin inaan weynayno inaan markaa radiallahu canhum nidhaahno inaynu markaa nidhaahno rabbana ikfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واحد صحابة كميدة علاذين مينو آل بيتك علاذين مينو ميد كميدة علاذين مينو لما أنتوا الحق هذا أيان سينينا إذا مركا لبدا قلو أي مركا وسط يدحدحات أي كوا رافضة الله يلاهضو يكوا خوارج الله يلاهضو أي مركا لبدا طرفوت إسكالا تاقي أي أدحيان أهل السنة والجماعة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة قل الرافضة الله يراد الشيعة يا أصحاب تمركة عايسة ولا قاليسي والخوارج يكوا خوارج الله يراد يا أيقنا مركة علي يوعي مركة حقك السجيريبة أيقنا قاليسي أي أولى حيا والله أعلم